alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wa sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jirnay suuratu nnisaa waxaynu maraynay aayadda boqol iyo laba qaala allahu tacaala وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله وحده فإذا قضيتم مركا قدتان الصلاة صلاة قدتان فاذكروا الله الله حسى qiyaaman xaala taagantihiin oo rabbi xusa wa qucuudan iyo xaala fadhidaan ilaahay xusa wa calaa junuubikum ay wa muddajiciina iyo xaal aad jiiftaan calaa junuubikum dhinacyadiinna u jiiftaanna ilaahay xusa fa ida طma'nantum markaa xasishaan waxaa loo jeedaa nabadgelyo heshaan waayo nabadgelyadu waa طma'niina waa xasilooni faida طma'nantum markaa xasishaan yacni nabadgelye aa heshaan oo aamin noqotaan faaqiimu asalaata salaada ooga ina asalaata kanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta ina asalaata salaadu kaanat waxay ahaatay cala almu'miniina mu'miniinta korkooda waxay ku ahaatay kitaaban ama laga xaaleeyo cala almu'miniina jaarka iyo majruurka mutacalaqiisa laga xaaleeyo kitaaban ama kaanat lagu tacalluq siiyo kaanat waxay ahaatay cala almu'miniina mu'miniinta korkooda xaaluu ku sugan yahay kitaaban waajib bay ahaatay mid la qoray ay maktuubatan mid la qoray bimacnaa mid la faral yeelay ahaatoo la waajibiyey oo mawquutan la waqtiyeeyo waqti loo yeelay aayaddan ilaahay waxa uu inoogu sheegay marka salaada la guto in ilaahay la xuso oo dikriga ilaahay la fara badiyo fadkuru llaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubikum waxaa loo jeedaa xaal walba ilaahay xusa waayo ruuxu qaaliban saddexdaa xaal kama baxayo ee sida badan ama waa taagan yahay ama waa fadhiya ama waa jiifaa marka haddii la yidhi xaalad kastoo aad saddexdaa ku kala sugantihiin ba rabbi xusa xaalad kastoo aad saddexdaa ku sugantihiin rabbi xusa maadaama la yidhi waxaa laga qaadanayaa mar kastaba ilaahay xusa oo dikriga ilaahay fara badiya waxaanay aayaddu kusii xidhnayd aayaddii ka warramaysay salaatulkhawfka marka salaaddii marka la guto in xuskii ilaahay la farabadiyo walow salaaddii iyadoo maqsuuro aba ha la guto oo la qasriye haddana xuskii ilaahay iyo dikrigii ilaahay inaan laga tegin marka la aamin noqdana salaaddu sidii ay ahayd ee taamka ay u ahayd yacni u taam yeela oo u tukada oo bimacnaa cudurdaarkii khawfku markuu zuulo waa inaad salaada oogtaan markaasaa ilaahay wuxuu usii sababeeyey ama usii tacliiliyey ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta marka salaad weliba xilli gaar oo la faral yeelay leedahay oo ay fara mafruudo tahay xilligaa in laga horraysiiyo iyo in laga dambaysiiyo midnaba ma aha biduuni cudrin waa jiraan acdaaraha qaarkood oo salaadaha qaarkood loo jamcin karo oo duhurka iyo casarka in ama jamcu taqdiim lagu samayn karo ama jamcu ta'khiir lagu samayn karo acdaar keensanaysaa markay jirto sida markaa safar ama xanuun ashyaada noocaas oo kale markay jiraan maqribkiiyo cishahoo kale jamcu taqdiim ama jamcu ta'khiir waa lagu samayn karaa marka acdaartiiyo cudurdaarada keensanaya ay jiraan laakiin biduuni cudrin salaada waktigeeda in laga kaxeeyo ma aha ee waa in salaad walba xilligeedii la tukadaa dikriga ilaahay la xusayaana wuxuu u qeybsamaa mid muqayada iyo mid mutlaqa waktiyada qaarkood dikrigu wuxuu soo arooraa iyadoo wakti lagu qaydaayo ama sifo iyo cadad lagu qaydaayo waktiyada qaarkoodna mutlaq buu usoo arooraa halkan oo kale waa mutlaqi wey salaadaha dabadooda laakiin dikriga lala imanayaa waa mid maxduuda oo markaysagaa tiro loo yeelay oo inta la odhanayo goorba uu nabigu sala allahu alayh wasalam caddeeyey oo sheegay kaasi wuxuu noqonayaa dikri muqayad ah kan aayadda laynagu amrayna wuxuu noqonayaa dikri mutlaqa allahu wuxuu yihi faidaa qadaytum asalaata markaad salaada gudataan qadaaga hadda loogama jeedo qallihii istilaaxiga ahaa looga jeedo ee waxaa loo jeedaa qadaa bimacna aladaa waa in la guto laga faaruqo ayaa loo jeeda fadkuru llaha ilaahay xusa qiyaaman xaalaa taagantihin rabbi xusa wa qucuudan iyo xaalaa fadhidaan ilaahay xusa wa calaa junuubikum ay wa mudajiciina iyo xaalaa tihiin qaar u jiifa calaa junuubikum dhinacyadiinna qaar u jiifa xaalaa tihiin rabbi xusa faida طma'nantum markaa xasishaana yacni aamin noqotaan fa aqiimu salaata salaada oogo iyadoo taama oo aan qasri lahayne sideedii ah markaa salaada u tukada iyo xilligeedii iyo waktigeedii iyo haakada ina asalaata sanaad salaadu kaanat waxay ahaatay cala almu'miniina xaalay mu'miniinta korkooda ku ahaatay kitaaban mid la faral yeelay ahaatay oo mawquutan la waktiyayo waqti loo xadidoo loo yeelay waxay aayaddan culamada qaar ka daliishadaan ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta haddii ruuxii salaada ay ka tagaan markuu salaadii la imanayo oo uu tukanayo istidraakayo siday salaaduhu u kala horreeyeen inuu kala u kala hormariyo taa lafteeda culammadu waa ka qaataan masalano kale haddii ay dhacdo inuu ilaawo salaadii casar dabadeedna wuxuu xasuustay markii qoraxdii dhacday dabadeed buu xasuustoo maqrib joogo inaanu casarba tukan buu xasuustay awalan salaaddii casar ee markaa tagtay waa inuu iyada horaan tukadaa waayo iyadaa horraysay salaadda kalena waa inuu dabageliyaa ee xilligeedu joogo waayo muratabadaasay ahayd oo saasay u tartiibsanayd wakadaa salaadaha marka la jamcinaayo jamcu taqdiim ama jamcu ta'khiir waa in siday u kala horreeyeen loo kala hormariyaa oo salaaddii horrayse la horraysiyaa salaadda kalena la dabageliyaa saas aawadeed nabiga sala allahu alayh wasalam markii ghaswat alkhandaq ama ghaswat alaxzaab waa isku mide markuu ilaaway salaaddii casar waxa uu xasuustay iyadoo qoraxdii markaa dhacday maqribkii wuxuu ka hormariyey tukashadeedii tukashadii uu maqribka tukan lahaa casarkuu ka hormariyey allahu wuxuu yihi walaa tahinuu fi ibtigaai lqawmi in takunuu ta'lamuuna fainahum ya'lamuuna kama ta'lamuun walaa tahinuu ha ka daciifina oo ha ka taag daraynina ama ha ka caajisina wahanku waa dacfigi iyo taag darrada waana noqon karaa dacfiga xagga markaa niyadda iyo macnawiyaadka laftiisa waa noqon karaa walaa tahinuu ha ka daciifinu ha ka taagdaraynina ama ha ka wahsanina fi ibtiqaa'i alqawmi duulka gaalada aad doonaysaa dagaalkooda doonaysaan ha ka daciifino ha ka caajisina ay fi ibtigaa'i qitaali alqawm in takunuu ta'lamuuna fa inahum ya'lamuun in takunuu haddaad tihiin ta'lamuuna qaar xanuunsanaya oo xanuun dareemaya dhaawacyo iyo dhibaato fa inahum yaguba ya'lamuuna waa xanuunsanayaan kama ta'lamuuna alaman ka alamikum xanuunsi xanuunsigiina la mida bay xanuunsanayaan oo nabarada iyo markaysagaa dhaawacyada iyo dilka gaadha ay ka xanuunsanayaan wa tarjuuna min allahi maa laa yarjuun wa tarjuuna waxaa ka rajaynaysaan oo ka quudaraynaysaan min allahi ilaahay waxaa ka rajaynaysaan maa laa yarjuuna waxaynan rajaynayn wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday mar walbana yahay caliiman mid cilmi badan oo xakiiman xikmad badan allah wuxuu ka reebayaa mu'miniinta inay ka da ka taagdareeyaan ama ka daciifaan dagaalka gaalada ay la dagaalamayaan doonistay doonayaan oo nabarada iyo dhibaatada markaa gaadhaya iyo dhaawacyada iyo dilka gaadhaya mu'miniinta saas oo kale gaaladaba waa gaadhayaan marka taasoo kale way ka xanuunsanayaan siday mu'miniintuba waxa gaadhay ay uga xanuunsanayaan marka xanuunkii iyo dhibaatadii dagaalka uu keensanayey waa laga siman yahay waxayse mu'miniintu dheer yihiin wa tarjuuna min allahi maa laa yarjuun waxaa ka rajaynaysaan ilaahay waxaynay ka rajaynayn waa alsawaaba walajra waa abaalsiin uu rab ashar siiyo abaalmarin wanaagsan siiyo oo uu janno siiyo oo uu ka raali noqdo oo u nusreeyo u gargaaro ifii aakhiraba waxaa ka rajaynaysaan ilaahay waxaynay ka rajaynay marka maadaama dhibtana aad ka siman tihiin rajadana aad dheer tihiin ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa iyo nasrigiisa iyo thawaabkiisa iyo raalli ahaanshihiisa aad rajaynaysaan dee inaad ka caajistaan oo ka daciiftaan dagaalkooda inaad doontaan inaad ka daciiftaan ma ahaba macnuhu u dhacaya yani yaba waa raadinayaan mu'miniinta inay la dagaalamaan marka idinka uga awlaysan inaad raadisaan dagaalkaa la dagaalamaysaan gaalada waa boorri ilaahay mu'miniinta ku boorinayo yacni jihaadkii ay gaalada la jihaadayeen uu ku boorinayo allah wuxuu yidhi walaa tahinuu ha ka daciifinoo ha ka taag daraynina fi ibtiqaa'i alqawmi duulka gaalada aad dagaalkooda doonista aad doonaysaan ha ka daciifina in takunuu haddaad tihiin ta'lamuuna qaar xanuunsanaya oo dhaawacyada iyo dhibaatooyinka is-idin soo gaadhay aad ka xanuunsanaysaan fa inahum ya'lamuuna kama ta'lamuun iyaguba waa xanuunsanayaan oo dhibaatooyinka markaa gaadhay bay ka xanuunsanayaan kama ta'lamuuna xanuunsi la mida xanuunsigaa xanuunsanaysaan bay xanuunsanayaan wa tarjuuna waa rajaynaysaan oo waa quudaraynaysaan min allahi allah waxaa ka rajaynaysaan maa laa yarjuuna waxaynay ka rajaynaynin asawaab iyo makfiro iyo raalli ahaansho iyo nasri intaba wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday mar walbana yahay caliiman mid cilmi badan oo xakiiman xikmad badan oo shay weliba meeshuu ku habboon yahay dhigaya mufasiriinta qaar markay fasirayaan waxay yidhahdaan caliiman bikhalqih xakiiman fii suncih khalqigiisa waa u cilmi badan yahay waxa uu samaynayo abuurayana waa uu xikmad badan yahay tafsiirkana waxaa ku sugan qusuur siday culamada qaarkood baraarujiyeen oo ilaahay cilmigiisu waa caam kuma gaaraho keliya khalqigiisa oo cilmigu waxaa la yidhaahdaa ay ahlu cilmigu sheegeen wa acamu sifaati tacalluqan sifaadka ilaahay waa sifada ugu tacalluqa ballaadhan waayo cilmigu wax walba waa ku tacalluqaa inta sifatulcilmi ay ku tacalluqdo cilmullah baynu u jeednaa sifo kale kuma tacalluqdo marka wa acamu sifaati tacalluqan waxay ku tacalluqdaa mawjuudka iyo macduumka intaba wax jira iyo waxaan jirin mid walba waa ku tacalluqdaa waxay ku tacalluqdaa mumkinka iyo waajibka iyo mustaxiilkay ku tacalluqdaa mid walba mumkinka waa ku tacalluqdaayoo makhluuqaadka ah waxay ka cabiraan makhluuqaadka markay sheegayaan mumkin waajibkay ku tacalluqdaayo allah daatadiisa iyo sifaatkiisa iyo afcaashiisana caliim buu rabbi ku yahay waxay ku tacalluqdaa mustaxiilaadkay ku tacalluqdaa waxaan jirin inay jiraanna aynay suuragal ahayn saas aawadee ahlucilmigu markay sheegayaan waatay yidhaahdaan yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu law kaana kayfa yakuunu allah wuxuu og yahay wixii hore u jiray wuxuu og yahay waxa jiri doona wuxuu og yahay waxaan jirayni hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen buu ogyahay waxaan jirayn oo dhacaynba inay dhacaanna suuragal ahayn hadday dhici lahaayeen siday noqon lahayn rabbi waa ogyahay taa dambe maxaa u daliila waxaan dhacaynin oo inay dhacaanba aynay suuragal ahayne mustaxiil ay tahay hadday dhici lahaayeen fardan wa taqdiiran siday u dhici lahaayeen oo noqon lahaayeen inuu ilaahay og yahay maxaa u daliila waxaa u daliila aayaat cadiida mislu qawlihi tacaala law kaana fiihimaa aalihatun ila allahu lafasadataa haddii aaliha xaqi ay arlada ka jari lahayd oo macbuud kale oo xaq lagu caabudaan allah ahayna hadduu jiri lahaa cirarkiiyo dhulkuba waa fasahaadi lahay marka macbuudaad kaloo xaqi oo allah ka soo haray inay jiraan waa arrin mustaxiila oo aan dhacaynin inuu dhacaano aynay suuragal ahayn haddana maca daalik rabbi wuxuu inoo sheegayaa hadday dhici lahayd umuruu siday noqon lahaayeen wuxuu kaloo ilaahay yidhi idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaqa walacala bacduhum calaa bacd khaaliqyo kale hadday jiri lahaayeen siday umuruhu noqon lahaayeen buu rabbi inoo sheegaya khaaliqaan allah ahayni inuu jiraa ma dhacayo wax la helayo ma aha in la helaana maba suuragal ahe waa mustaxiil haddana maca daalik rabbi wuxuu tilmaamayaa hadday jiri lahaayeen khaaliqyo kale hadday jiri lahaayeen oo cid kale oo wax abuurtaa oo aan allah ahayni hadday jiri lahayd idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaqa walacala bacduhum calaa bacd markaasba ilaah kasta iyo khaaliq kastaaba wuxuu la tegi lahaa wuxuu abuuray oo way kala soocan lahaayeen qaarkoodna qaarka kale ay ka qaalib noqon lahaayeen oo bimacnaa khaaliqyadaasi hadday tacadudi lahaayeen oo khaaliqaan allah ahayni jiri lahaa maamulka iyo tadbiirka kumay heshiiyeen marka laba mid bay noqon lahayd inay yidhaahdaan inoo kala sooca waxaynu markaa abuurnay oo makhluuqaadka inoo kala sooca oo mid waliba intuu abuuray u qaato iyo in midkood ka kale inuu ka xoog badan yahay ay u muuqan lahaydoo marka waxa weeye ay iskuba layn lahaayeen dabeedna marka uu qaalib noqon lahaa midkooda adkaan lahaa walaa calaa bacduhum calaa bacd markaa tafsiirka odhanaya caliiman bikhalqihi waa tafsiir qaasira macnaha caamko in la camimo oo la yidhaahdo caliim bikulli shay wax walba rabbi caliim buu ku yahay hadday khalqiga tahay hadday daatadiisa tahay hadday sifaadka ilaahay tahay hadday afcaashiisa tahay hadday tahay waxyaalaha macduumaadka ee weliba mustaxiilaadka ah xakiiman xakiim buu ilaahay ahaaday xakiiman fii suncihi laftiisa ahlucilmiga qaarkood waxay baraarujiyeen inay tahay tafsiir qaasir ah macnaha ka caamsan inay ka fiican tahay oo xikmada waxa ay culammadu ku fasireen shay weliba halkuu ku habboon yahay in la dhigo marka wuxuu abuurayo oo keliya rabbi xakiim kuma ahee wuxuu abuurayo iyo wuxuu odhanayo iyo wuxuu samaynayo mid walba rabbi xakiim buu ku yahay inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah allah wuxuu uhi inaa anzalnaa annagu waa soo dejinnay ilayka alkitaaba adiga oo nabi muxameda sala allahu alayh wasalam baanu kugu soo dejinnay kitaabka bilxaqi xaaluu xaq ku dheehan yahaanu soo dejinna allah yidhi waxaanu u soo dejinnay litaxkuma bayna annaasi si aad dadka dhexdooda u kala xukunto aawadeed baanu u soo dejinnay aad ugu kala xukunto bimaa araaka allah ay biladii araaka allahu iyaah kuu ilaahay ku tusiyey aad ugu kala xukunto walaa takun ha noqonin lilkhaa'iniina xaal khasiimka soo socdaa kaa'inan lilkhaa'iniina khaa'iniinta u sugnaaday khasiiman ay mukhaasiman mid doodaya oo khaa'iniinta u doodayoo difaacaya ha noqonin wastakfir illaah allah dembi dhaaf weydiiso yani waxaa loo jeedaa yani wixii dembiga allah ka dembi dhaaf weydiiso istakfara waxay ka mid tahay afcaasha labada mafcuul tooska u qaadata ama mafcuulka labaad xarafka ku gaadha iyadoo laba mafcuul toos loo siiyana waa jirtaa astakfiru allaha danban lastu muxsiyahu raba alcibaadi ilayhi alwajhu waalcamalu ayaa shaacirkii astakfiru allaha allah baan dembi dhaaf weydiisanayaa danban waa mafcuulkii labaad dembi baan ka dembi dhaaf weydiisanayaa dembigaasoo lastu muxsiyahu aanan ahayn mid koobaya raba alcibaadi ilayhi alwajhu waalcamalu wakhtiyada qaarkoodna waxaa dhacda mafcuulka labaad in xaraf lagu gaadhsiiyo mawaadic mutacadida oo qur'aanka ka midayna ku soo aroortay iyadoo xaraf lagu gaadhsiinayo in la xadfana waa dhacdaa maadaama mafcuulka la yska garanaayo xadafka la xadfaana waa soo arooraa وxdف فضلة أجز in lm yضr kaxdف ma siqa jawاabا أw xusir yani mafcuulka waxay ka cabiraan inaanu hadalka isnaadka marka laga eego cumdo ka ahayn marka fadlay ka cabiraan marka mafaaciishoo kale iyo ashyaada la midka ah mansuubaadka iyo majruuraadka iyo haddaynay dhibaato lahayn markaysaga xadafkeeda baneen waa mar aan laga fursanaynin marka ay laasimka tahay in mafcuulka la sheegaa ka xadfi maa siiqa jawaaban aw xusir marka xadafku aanay ku bannaanayn laba xaaladood buu ka sheego nadmiga ku sheegay ibnu maalik waa inuu markaa yahay mafcuulku ma maxsuuru fiihi uu yahay oo isaga wax lagu koobaayo suurada labaadna waxay tahay waa markuu jawaab yahay markuu jawaab yahay oo haddii la yidhaahdo man dalabta warkaad garaacday waa kuma mafcuulkii inaad sheegto mooyaane dee hadalkii si kale ma suuragal aha si kale ma suuragal aha wastakfir illaaha allah dembi dhaaf weydiiso ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay gafuura mid dembi dhaaf badan oo raxiima naxariis badan walaa tujaadil can aladiina yaktanuuna anfusahum allah wuxuu ihi walaa tujaadil ha doodin can aladiina kuwii xaggooda ha u doodino ha daaficin yakhtaanuuna khiyaamaynayey anfusahum nafahooda khiyaamaynayey ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla man kaana kii ahaaday khawaanan khiyaamo badna mid ahaaday kii khiyaamada badan ilaahay ma jecla asiiman oo mid dembi badan ahaaday rabbi ma jecla yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah yastakfuuna waxay iska qarinayaan min annaasi dadkay iska qarinayaan oo ka dhuumanayaan walaa yastakfuuna iskama qarinayaan min allahi ilaahay iskama qarinayaan waxaynay allah iska qarinaynin wa huwa macahum ama waxay dadka iska qarinayaan walxaal huwa macahum allah weheliyo id yubayituuna wuxuu weheliyaa ama waxaynay iska qarinayn id yubayituuna tabyiidka horeynu usoo maray waxaa loo jeedaa tabyiidka mirista la yidhaahdaa wax la miro oo baata waa beriyey weey bayatana ficil maamulo oo shirqool iyo wax la mid iyo talo ku saabsan ama weerar ku saabsan ama wax la mida ayaa goor habeenoo la maamulaa loo isticmaalaa waa tadbiiru lamri laylan wax in la maamulo oo la farsameeyo ama talo ha ahaato iyo ra'yi ama ficil ha ahaato ama wax lagu kici doono ha ahaato la samayn doonee goor habeena in la maamulo taasaa tabiidka la yidhahda mufasiriinta qaarkood waxay ku fasireen id yubayituuna id yudmiruuna jalaalayn kuwa saasuu fasiraya markay qarsanayeen marka tabyiidkii idmaar oo qarsi ah ayuu ku fasira waa tafsiir bilaazim oo macnihii ka laazimayoo ka dhalanayay ayuunbuu ku fasira laakiin asalka kelmaddu waa tadbiiru lamri laylan in ha goor habeena wax la jaangooyo ama wax la maamulo ama la debero ayaa la yidhaahdaa ficil ha ahaato la samaynayo habeenka gudihiisa ama ha ahaato tashi wax lagu tashanayo oo maalinimo la fulinayay wuxuu rabbi weheliyaa id yubayituuna markay mirayaan maa laa yardaa min alqowl ama markay xadhig maleegayaan ama deberayaan goor habeena maa laa yardaa waxaanu rabbi ka raalli ahayn ay maamulayaan ama xadhig maleegayaan kaanu ka raalli ahaynoo min alqawli odhaahda ka mid ahaatay ama min alqawli odhaah ahaatay bayaaniya in lagu fasiraa waa banaanta haddii tabciid lagu fasirana aqwaashii bacdi ka miday ku dhici marka idan waxa weeye taa ilaahay aanu ka raalli ahayn qowl oo dhan maahe waa bacdi qowlka ka mid a wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday bimaa yacmaluuna muxiitaa waxay samaynayaan wuxuu u ahaaday mid koobaaya ayuu ahaaday ixaadatuna waxay noqotaa imaa ixaadatun bilcilmi wa imaa ixaadatun bilqudra inuu ogaal iyo aqoon ku koobo iyo inuu awood ku koobo labada mid balbana rabbi xaasil bay u tahay haa antum haaulaa'i jaadaltum canhum fi lxayaati addunya haa antum idinku haaulaa'i ayaa haaulaa'i kuwaasow jaadaltum waa doodeen canhum iyaga ayaa u doodeen kuwaa khaa'iniinta ah fi lxayaati dunyaa noloshii adduunyo gudaheedii ayaa ugu doodeen jadalku waa dooda weeyi waxaana laga keenay min aljadaalati baa laga keenay oo jadaaladu waa maxay jadaaladu waa markaysaga arlada weeyi waa dhulka oo marka cidi doodayso wuxuu rabaa cidda kale ee markaa ka soo hor jeeda inuu arlada wadhuu rabaa marka maadaama uu doonayo inuu arlada wadho oo ciidda cunsiiyo sidaasaa jidaal loogu itlaaqay oo loogu magacaabay bacdu alculamaa yidhi min aljadli oo quwada abaa laga keenayna waa jiraan faman yujaadilu llaha allah yaa la doodaaya canhum yaga xaggooda iyadoo uu daafacayo yaa la doodaya yacani yaga yaa markaa arrinkooda allah yaa kala doodaya oo ka daafacaya iyaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaame aman yakuunu kasoo guurtaas ayaa noqonaya calayhim yaga korkooda wakiilan mid ilaalinaya yaa noqonaya oo cadaabka ilaahay ka ilaalinaya waman yacmal suu'an aw yadlim nafsahu huma yastakfir illaaha yajid illaaha gafuuran raxiima aayaadkan sabab bay lahaayeen sababtaana culamada qaarkood waa quweeyeen laga soo bilaabo aayadda boqol iyo shan inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah walaa takun lilkhaa'iniina khasiima iyo aayadahan ka dambeeya waxaana soo wariyey imaamu tirmidi wakayruhu baa soo wariyey khulaasada xadiidku wuxuu sheegayaa waxaa jiray reer ilmo ubayriq la odhan jiray ilmo ubayriq reer la odhan jiray baa jiray islaamnimana muujistay reer iska baahanna ah wakhtigii hore gaalnimada lagu sugnaana waxay ahaayeen reer baahan oo fuqara ah markii dambe islaamnimada ee nabigu sala allahu alayh wasalam uu yimi ee yacni markaa reer madiine badankoodii ay islaameenna markaana waxa weeye baahidii sidii bay ugu sugnayd markaa faqri daran baa hayn jiray xoogaa waxna waa qaadqaadi jireen dabaad raashimo raashinka waxaa loo doonan jiray xagga iyo shaam baa laga keeni jiray shaam waxaa laysku yidhaahdaa dhulka hadda falastiin loo yaqaano iyo urdun iyo labnaan iyo suuriya intaasaa shaam laysku odhan jiray shaam inta laysku yidhaahdo waa intaas fadliga shaamna axaadiis baa ku soo aroortay almuhim safaro la keeno xaggaa laga keenay ayaa saxaabi la yidhaahdo rifaacatu bnu zayd ayaa raashin ka iibsaday raashinkii markuu iibsaduu guriga geystay dabeedna habeenkii bay seexdeen iyagoo habeenkii hurdaa ayaa gurigii xagga hoose inta laga soo qoday ayuunbaa dhexda laga soo baxay raashinkii iyo hubkiiba waxaa la qaatay iyadoo la hurdo manay ogaan markii dambuunbay waxay arkeen ee ay tooseen iyadoo gurigiina halkan ka daloolo oo dabadda laga soo qoday raashinkii iyo hubkiina aan waxba uga olba dabeedna markaasaa nin kalo oo saxaabi ay qaraabo ahaayeen buu arrinkii u sheegay oo yihi hubkii iyo raashinkii xaliga nabaga qaatay xoogaa bal hadda tibaaxa iyo wax inay raarraadiyaan doone dabeedna waxaa la arkay reer ubayriqoo dab shitay dabeedna dadka qaarkood waxay yidhaahdeen qoladii reer ubayriq dad bay shiteenoo raashinkiinu un baanu filaynaa inay karsanayaan waa loo tego waxbaa la weydiiyo dabeedna waxay yidhaahdeen maya annagu waxa maanu arag laakiin hebel baan u malaynaynaa inuu yahay ninka wax idinka qaata nin kale oo saxaabi aho wanaagsan bay masabideen labiid ibnu sahlin inuu yahay baanu u malaynaynaa bay yidhahdeen saxaabigiina waa maqlo isaguna waa xanaaqo wuxuuhi maana waxada hubkiisaa buu soo qaatay waxay noqotay markaa bal taana dejiyo waa bal yacni adiga lagulama socdee raalli ahow halkaa markay maraysay ayaa saxaabigii kale ee qaraabada ahaayeen rifaaco ayuu talo kula noqdo markaasuu yihi waar arrinkii waxna ii caddaan waayey halkaana waa maraysa saxaabigii kale ay qaraabada ahaayeen baa ku yidhi nebiga u sheeg sala allahu alayh wasalam arrinka nebigu u sheegay reer ubayriq markay ogaadeen in nebigii loo sheegay ayaa nin kale ay qaraabo yihiin oo saxaabiya bay yidhaahdeen arrinka noocaasaana lagu sameeyey oo dacaynkaas orada nebiga nagala hadal markaasaa dabeedna ninkii kale oo saxaabigii kalena waa u yimid nabiga sala allahu alayh wasalam waa jamac bay weliba ugu yimaadeen yacni xigtadii qoladaasa dabeedna waxay yidhahdeen reer annaga naka naga tirsan oo islaamnimo iyo wanaag aanu ku naqaano ayaa caddayn la-aanteed la masabiday oo la yidhi waxbay xadeen wax bayin oo loo hayaana ma jiro nabigu sala allahu alayhi wasalam xadiisku wuxuu sheegayaa inuu ninkii wax laga xadee dulmanaa inuu ku yidhi war ma reer salaax iyo islaamnimo lagu sheegay ayaa adigaan caddayn u haynin aada masabiday taasina culays bay ku noqotay oo ninkii waxa weeye aada iyo aada madluun noqday war waxba yaanu helin alla nebigu ha u sheegin lahayda arrinkii buu deed aada uga murugooday iyadoo arrinka halkaa maraya qur'aanku soo degay innaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah walaa takun lilkhaa'iniina khasiima wastakfir illaaha ina allaha kana gafuuran raxiima walaa tujaadil can aladiina yakhtaanuuna anfusahum ina allaha laa yuxibu man kana khawaanan asiima ystakfuuna min annaasi walaa ystakfuuna min allahi wahuwa macahum id yubayituuna ma laa yardaa min alqowl وكان الله بما يعملون محيطا الآيات markii qur'aankii ku soo degay arrinkii waxay noqotay waxaan qarsoomayn bay noqoto nimankii hubkii bay iska keeneen sidaad nebigu sala allahu alayh wasalam hubkii rifaacu siiyey rifaaca hubkiisii waa loo celiyey nimankana weliba nin ka sii midii munaafiq buu ahaa nifaaqa qarsada oo yacni waxa weeye weliba waqtiyada qaarkoodna muslimiinta iyo nebigaba marka isagaa gabayo aflagaada atiriya isagaan isagu sheeganayn inuu yidhi oo carabta qaarkood u nisbaynayo oo yidhahda hebel baa gabay tiriyayoo caynka iyo caynka iyo caynkaasu yidhi mana tirin hebelka uu sheegayaaye ka tiriyey waa isaga gaaladii qaarkood buu sheegaa u yidhahdaa marka isagaa hebel oo dee markaa kufaartii ka mid a waa gabay soo tiriyey ma maqasheen gabaygu soo tiriy gabay noocayo noocaasu soo tiriye gabayguu taxaa ka gabayga samaynayaana waa isaga nin noocaasuu ahaa markii qur-aanku soo dego arrinkii fadeexadoobay ninkii waa cararay gaalnimadiisina waa iska caddaystay halkaasuu markaa tegay oo markaysagaa madiinaba waa ka tegey gabadh sulaafo la yidhaahdo ku sii degay dabeed marka isaga halkii muslimiintu sidii bay ku maqleen xasaan baa dabeed gabay ka tiriyey oo dabeedna gabadhiina markaysaga ku soo daraya gabayga markaasay tihi war inkaani kugu dhacdae gabaygii xasaan baad ii soo hadiyeyso ila timiyo orday dhaafo iga ta almuhim markaa dambe laftiisa waxaa ku soo degay aayadahan dambe ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية حديث عن كاس الترمذي غير كذا سوري وحسنه الألباني الألباني نوى تحسينيين الصحيح الترمذي قال iyo kayrkiiba waa ku taxsiiniyey culamo kaleo ku weeyeyna waa jiraan almuhim waxaa laga qaadanayaa aayadahan inaan la daaficin ciddii khaa'iniina ah ama dulmi iyo xumaan ku sugan inaan la daaficin nebiguna sala allahu alayhi wasalam ma ogeyn inay khiyaano iyo xumaan ku sugan yihiin ma ogeyn waxay muujisteen baanu dee kula mucaamilayo islaamnimada ay muujisteen iyo dadkii u sheegay oo yidhi salaax iyo islaamnimaanu ku naqaanaa ayuu nebigu sala allahu alayhi wasalam markaa cuskaday oo ictimaaday hadduu ka asaxo xadiiskaas marka ruuxana in daahirka lagula mucaamilo wuxuu muujisto ilaa wax markaa khilaafsan oo caddaynaya la helo dee waxaa keensanaysaa adilada sharcigaa keensanaysa waayo axkaamu dunya cala daahir dawaahirtay ku dhisantao dadka lagula mucaamila inii lam uumar an anqiba can quluubi innaasi walaa ashuqa butuunahum daahirka in dadka lagula mucaamilayana waa arrin qaciya oo yacni markaa qawaacidda shareecada waa mid qaci ku ah sida imaamu shaatibiba kitaabkiisa muwaafaqaadka uu ku sheegay ahlu cilmiga qaarkoodna ijmaaciyay ku soo rareen sidaynu horeba u tilmaannay in dadka dawaahirta lagula mucaamilayo ilaa wax cad oo daahirkaa khilaafsan oo bayine a la helo daahirkiisaasaa lagula mucaamilayaa lagamana tegayo lama khilaafayo taana horeba waa uga soo hadalla aayadda hore ilaahay waxa uu yidhi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah oo nabigu sala allahu alayh wasalam dadka dhexdooda wuxuu ku kala xukumayaa wuxuu ilaahay tusiyey ama uu garansiiyuu ku kala xukumaya ama wuxuu ilaahay tusiyeyoo dee uu ka tusiyey marka waxa weeye adilada sharciga ah iyo marka aayaadka ka tusiyey oo ka fahamsiiyey waxaa laga soo naqliyey cumar bnu khataab inuu yidhi yacni dadow ha odhanina bima araaniya allah waxay ilaahay istusiyaan wax ku kala xukumaya ha odhan waayo lianna ara'ya kaana min rasuuli illahi sala allahu alayh wasalama musiiban wa huwa mina dan wa takalluf ra'yigu xagga rasuulka wuxuu ka ahaa mid musiiba ou xaqa ku haleelayo o ku asiibayo o allah baas u sinaayey laakiin innaga male iyo takalluf buu inaga yahay marka ahlucilmigu waxay diidaan inuu ruuxu yidhaahdo ilaahay baa saa ifahansiiyey ama markaysaga marka waxa weeye mas'alo aanu hubin inay tahay xaq inay tahay oo muxtamil ay tahay inay noqon karto khata iyo sawaab mid walba waa inaan iska odhan ilaahay baa i garansiiyey ama ilaahay baa i tusiyey waa inuu yidhaahdaa sidaas waa sidaan arkay siday saxaabaduba u odhan jireen yani waxa weeye aqulu fiiha bira'yi ma odhan cabdullahi ibn mascuud ma odhan bima araani allah mas'alaa la weydiiyey masaladaasi waxay ku saabsanayd gabadhii ninkeedu dhintay iyadoo loo meheliyey keliya oo aanu ninku halkaa u dhaafinoo u dhowaanin oo wax dukhuuli aanu dhicin ayaa ninkii geeridu u timi oo ninkii baa dhintay gabadhaasna meher looma faral yeelin oo mufawaday ahayd ee mafruudo may ahayd oo dumarka qaarkoodna waa la iska meheriyaayo meher looma sheego intaasaan ku meheriyey ama ku mehersaday lama yidhaahdo caqadkun baa dhaca oo mufawadaa la yidhaahdaa midna meher baa loo qadaraayo loo sheegaayo la yidhahdaa meher intaa iyo intaasaan kuugu meheriyey oo uu yidhahdaa markaysaa qad qabiltu nikaaxaha bi hada almahri ama bi hada alqadri min almahri yacni gabadhaa guurkeeda waa aqbalay waxaana ku aqbalay meherka tirsigiisu intaa yahay ama meherkaa la sheegay ayaan ku aqbalay taana mafruuda la yidhaahdaayo meher baa loo qadaray labada noocba suuratulbaqaraynu ku soo maray laba aayadood oo isku dhow bay ku kala jiraan almuhim gabadha cabdullahi ibnu mascuud la weydiinayaa gabadh meher loo cayimay may ahayn waa kuu meheriyey iyo markaa waa nikaaxeeda waa aqbalay keliyun baa la yidhi meherna lama sheegin ninkiina uma dukuulino halkaa uma dhaafin waana dhintay cabdullahi ibn mascuud baa la weydiiyey cabdullahi ibn mascuud waxa uu iyoo ka asaxday aqulu fiiha bira'yi fain yakun sawaaban fa min allah wain yakun khaطa'an fa minii wa min ashayطaani wallahu warasuuluhu bari'aani minhu masalada ra'yigayga iyo ijtihaadkaygaan wax kaga odhanayaa isagu markaa naqli xadiis oo masalada naskua ma hayo ra'yigayga wuxuu u jeedaa yacni ijtihaadkayga iyo sidaan anigu u fahmay bimacnaa u gartaan wax uga odhanaya ma odhan bima araani allah fa in yakun sawaaban sidaa aan sheegaa hadday sax noqoto fa min allah xagga ilaahay bay ka ahaato waa fadli ilaahay waa hadday sawaab noqoto wa in yakun khaطa'an fa minii wa min ashayطaani wallahu warasuuluhu bari'aani minhu hadday khaطa noqoto qalad ay noqoto sidaan ku fatwoodo ee ku jawaaba xagga naftayda iyo xagga shayطaan bay ka ahaatay ilaah iyo rasuulkiisuna beri bay ka yihiin hadalkaasina cabdullaahi ibn mascuud waa ka asaxay sanad saxiix buu kaga soo aruuray markaasuu wuxuu yihi mas'aladaas gabadhaasi way ciddo tirsanaysaa waxay leedahay afar bilood iyo toban habeen oo ciddo abay ku jiraysaa ixdaadkiina way la imanaysaa walahaa mislu mahri nisaa'iha laa waksa walaa shatat meherka dumarka iyada oo kale ah lagu meheriyo oo kale mid la mida u sugnaanaya lagamana badinayo lagamana yaraynayo sidaa markuu ku faswooday ayaa markaysagaa nin sheegay oo xadiis yani saxaabi ah oo wuxuu yidhi gabadh reerka iyagoo barwac binti waashiq la odhan jiray baa sidaas oo kale ku dhacday iyadaa meher loo cayimin oo sidaa lagu meheriyey oo ninkiina aanu u tegin ayuu ninkii dhintay nebigaanu dabeedna u sheegnay sidaa aad ka xukunto kalea nebigu ka xukumay aada iyo aad buu cabdullaahi mascuud ugu farxay fatwadiisi ijtihaadka uu isagu markii ku yidhi inuu siduu nebigu xukumay sala allahu alayhi wasalam u waafaqo waxaa kaloo u daliila ruuxu inaanu dee iska odhan karin mas'ale aan mansuus ahayn ilahay ilaahay baa i tusay ama i fahansiiyey xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey laftiisa waa loo weheshanayaa macnahaas xadiiskaasina wuxuu tilmaamayey haddaad qolo markaa ag degto gaalo ah oo agagaarkooda aada degto oo dabadeed markaad agtooda degto ay ku yidhaahdaan waxaad inagu dejisaa xukunka ilaahay iyo xukunka rasuulka ha ka yeelin baa xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey nebigu ku sheegay ee waxaad ku dejisaa xukunkaaga iyo xukunka asxaabtaada fa innaka laa tadri atusiibu xukma allahi fiihim am laa waayo ma garanaysid xukunka ilaahay inaad asiibi doonto iyo in kale ma ogide xukunka ilaahay baan kugu dejinaya xukunka rasuulka ha odhanina waxaad tidhaahdaa waxaad ma ku degaysaan oo isku dhiibaysaan in xukunkayda iyo xukunka asxaabtayda aan idinku xukumo marka mawdicu shaahid fa innaka laa tadri atusiibu xukma allahi fiihim am laa saas aawadee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan xataa marka masaa-isha la sheegaayo mas'alada hadday tahay mas'alo inay xaq tahay yacni si cad loo garanaayo waxa weeye wallahu lmuwafiq waa lagu khatimi karaa laakiin haddii waxa weeye inay sawaab tahay aan si waxa weeye cad loo garanayn ay tahay mas'alo la danninaayo inay sidaas tahay ama masalo ixtimaalaad leho tarjiix ku dhisan ay tahay wallahu aclam waa in la yidhaahdaa wallahu muwafiq waa inaan la odhan bay culamada qaarkood yidhahdeen siduu bakri abu zayd ba ku odhanayo kitaabkiisa mucjamu almanaahi lafdiya calaa kulli xaal mas'alada hore masaladan dambe iyadu waa ka sahlan tahay waayo dee kuma cadda rabbaa i waafajiye inay tahay waa muxtamil laakiin tan kale uu leeyahay bima yani marka afhamani illahu kada ama allah baa ifahansiiyey ama araaniya allahu kada yani waxa weeye tan noocaas ah waxa weye waa arrin kalad aya laa ishkaal waayo waxaan in arrinuu allah fahansiiyey iyo inay tahay arrinuu shaytaan fahansiiyey ma kala garanayo ruux masaladu hadday mar muxtamal tahay waa in aanu iska qadcin inuu allah fahamsiiyey waa kaa saxaabadii ay leeyihiin yani cabdullahi bn mascuud cid kalaan ahaynna waa laga soo wariyey hadalkaas isla hadalka cabdullahi bn mascuud oo kale aqulu fiiha bira'yi fain yakun sawaban fa min allah wain yakun khaطa'an fa mini wa min ashayطaan hadalkii cumar bn khaaab gudhiisa laga soo naqliyeyna waa inagi marka hore sheegna aayadda waxaa laga qaadanayaa cid uu ruuxu ku og yahay inay khaa'in tahay ama khiyaamo ku sugan tahay inuu daafaca inayna u bannaanayn nebiguna sala allahu alayh wasalam ciddan hadduu hadalkaasi ka ansaxo yacni miduu ku ogaa khiyaano ma ah waxaa kaloo allah inaga reebayaa inaan la daaficin dadka waxa weeye nafahooda khiyaameeyey ama dembaabay waxaa kaloo allah inoo sheegayaa cidda xumaantiisa xumaanta qabsanaysa goodi loo goodiyaayo yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allahi wahuwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowm ma macna alwaciid wahuwa macahumna waxaa looga jeedaa cilmigiisuu kula mac yahay cilmigaasna waxaa ka laazimaya oo ka dhalanaya inuu ku ciqaabayo oo ka jazaynayo oo ka abaalmarinayo marka waxaa ku jira tahdiid iyo hanjabaad baa ku jirta waxay culammadu odhan jireen markay wax wacdinayaan laa tajcal illaaha ahwana annaadiriina ilayk allah ha ka yeelin cid ku eegta cidda kuugu liidata bimacnaa waxa weeye dadka markaad arkayso xumaantii inaad samayn weydo aad ka iska dayso laakiin markaad khaali noqoto aan dad ku arkayn laakiin aad garanayso allah inuu ku arkaayo inaad xumaantii ku dhiirato yani waxaa ku sugan macna jur'a marka laa tajcal illaha ahwana annaadiriina ilayka odhan jireen culamada qaarkood xadiisna waxaa lagu soo wariyey culamada qaarkood ay taxsiiniyeen istaxi illaha kama tastaxi rajula min saalixi cashiratika laa yufaariquk allah waxaad uga xishootaa sida nin qaraabadaada oo weyn oo wanaagsan oo aad qadarinayso o kale aada uga xishoonayso oo aan kaa faaruqayno mar walba kula jooga ya saasoo kale allah uga xishood allah wuxuu yihi inaa anzalnaa anagu waa soo dejinay ilayka alkitaaba kitaabkaanu kugu soo dejina allah yihi bilxaqi xaalu xaq ku dheehan yaanu soo dejinnay waxaanu u soo dejinnay litaxkuma inaad xukunto daraaddeed baanu usoo dejinnay bayna annaasi dadka dhexdooda aad kala xukunto aada ku kala xukunto bimaa araaka allahu ku ilaahay ku tusiiyey aad ku kala xukunto walaa takun ha noqonin lilkhaa'iniina khasiima kuwa wax khiyaamaynayo iyo mid daafacayo u doodaayo ha noqonin oo la doodaayo kuwa berida ah kuwa khaa'imiintana u doodaayo wastakfir illaah allah dembi dhaaf weydiiso ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday gafuuran mid dembi dhaaf badan oo raxiiman naxariis badan walaa tujaadil can aladiina yaktanuuna anfusahum walaa tujaadil ha doodin can aladiina kuwii xaggooda ha daaficino ha u doodin yakhtaanuuna khiyaamaynayey anfusahum nafahooda khiyaamaynayey yacni dembaabayey ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla man kaana kii ahaaday khawaanan khiyaamo badne oo khiyaamadiisu ay fara badan tahay ma jecla asiiman mid dembi badana ah allah ma jecla halkaa waxaa laga fahmayaa kii waxa weeye ismiga iyo khiyaanadaba ka maran inuu allah jecel yahay jacaylka allah lagu sifaynayaana waa jacayl aan la mid ahayn jacaylka makhluuqaadka kayfkiisa iyo qaabkiisana aynaan garanayn yacni takhsiiska lasoo gaar yeelay man kaana khawaanan asiiman haddaanu ilaahay cidnaba jeclayn yacni macno badan may samayseen kuwa ilaahay ma jeclaa marka waxaa laga fahmayaa kuwa sifooyinkaa ka maran iyagu wan wanaagsan inuu allah jecel yahay dee sariix bayna usoo aroortay aayaad kaloo maxabada sugaaya yastakfuuna waa iska qarinayaan min annaasi dadkay iska qarinayaan walaa yastakfuuna min allahi iskama qarinayaan ilaahay wa huwa macahum yacni waxaynay allah iska qarinayn walxaal huwa ilaahay macahum la jirkooda u ahaaday wuxuu la jirkooda ahaaday id yubayituuna markay maleegayeen ama mirayeen ama ay shirqoolayeen oo maamulayeen maa laa yardaa waxaanu allah ka raalli ahayn oo min alqawli odhaha wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday mar walbana yahay bima yacmaluuna muxiita waxay samaynayaan mid u koobaaba ayuu ilaahay ahaaday haa antum idinku haaulaa'i waxaynu marro laqdadii hore ku fasirnay sida jalaalaynka iyo ayr qaar kaleba ay marayaan oo ah haaulaa'i in la yidhahdo waa munaada oo mubtadihii iyo khabarkii waa jumlo muctarido oo kala dhex gashay waayo munaaduhu fii macna aljumlu ka dhigan yahi marka mubtadihii iyo khabarkii bayna kala dhex gashay khabarkanu wuxuu yahay waa jumlada jaadaltum canhum fi lxayaati addunya weji kale culamada qaar waa u fasireen oo in la yidhaahdo ulaa'i waa mawsuul waana khabarkii jaadaltum canhum fi lxayaati dunyaana waa silatu lmawsuulkii sida macnaheedu waxay noqonaysaa haa antum idinku haa ulaayo labada haa waa xarfu tanbiih ta hore iyo ta dambaba ta haa antum ku jirta iyo ta haa ulaa'i ku jirta haa antum idinku haa ulaa'i kuwaasaa tihiin yacni kuwii baa tihiin kuwii ayaa tihiin culamada qaar oo ismu ishaaro u fasirayna waa jiraan oo jaadaltuma ka dhigay khabarun bacda alkhabari waa qawlun haalis qowlka labaad wuxuu noqonayaa ha antum idinku haaulaa'i kuwii baa tihiin jaadaltum dooday canhum yaga xaggooda kuwa khaa'iniinta u dooday oo daafacay fi lxayaati addunya waxaa ugu saalan wejiga hore aynu marray ha antum idinku haaulaaya iyo haaulaa'i kuwaasow waa kuu yidhi qolo markaa ayaa wax laga sheego la aflagaadeeyey markaa naga mid oo salaax iyo islaamnimo aanu ku naqaan kuwaasaa markaa waxuu aayadda lagu sheegay jaadaltum ha antum idinku haaulaaya iyo haaulaa'i kuwaasow jaadaltum waa doodeen canhum iyaga xaggooda kuwa khaa'iniintaabaa u doodeen oo daafacdeen fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyo gudaheeda ku daafacdeen faman yujaadilu llaha allah ayaa markaa la doodaaya canhum oo iyaga xaggooda kala doodaya oo ka daafacaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaame amman yakuunu ama yaa noqonaya bal man yakuunu yaa noqonaya calayhim iyaga korkooda wakiilan mid ilaalinaya yaa noqonaya oo cadaabka ilaahay ka dhowraya cidnaba waman yacmal suu'an aw yadlim nafsahu waman yacmal ku kastoo sameeyo suu'an xumaato sameeyo aw yadlim ama dulmiya nafsahu naftiisa dulmiyo ku xadgudba humma yastakfir illaaha intaa dabadeedna ilaahay dembi dhaaf weydiista yajid illaaha allah wuxuu ku aqoonsanayaa ku ogaanayaa ghafuuran inuu yahay mid dembi dhaaf badan oo raxiiman naxariis badan ama ghafuur wuxuu yahay raxiiman xaal uu raxiim yahay waxaa kuugu bannaan raxiiman inaad tidhaahdo yacni beddel ka dhigto iyo inaad damiirka ghafuuran ku qarsoon ka xaalayso labaduba kuugu bannaan waman yaksibi isman ku kastoo kasbada ama shaqaysta dembi fa innamaa yaksibuhu calaa nafsih wax kalaba maahe wuxuu u kasbanayaa u shaqaysanayaa calaa nafsihi naftiisa ayuu ku dhibayaa waxaa loo jeedaa ay fa inamaa wabaalu kasabihi calaa nafsihi dhibaatada kasabkaasi leeyahay dumadda naftiisunbuu saaran yahay cid kala dhibi maayo wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday caliiman mid cilmi badan caliimna wuxuu ahaaday xakiiman xaalu yahay ama ka bedelo xakiiman mid xikmad badan buu ilaahay ahaaday waxaa kaloo ku bannaan wa kaana allahu caliiman xakiiman in la yidhahdo waa khabarun bacda alkhabari weji saddexaad waman yaksib khatii'atan ku kasta oo shaqaysta khatii'atan dembi galabsada ama shaqaysta mantu waa shardiya sidaas aawood baa ficilka loo jasmiyey oo yaksiba loo yidhi aw isman ama dembi kasbada uma yarmi bihi dabeedna ku ganoo ku tuura barii'an mid beri ah ay shaksan beri'an shaksi beri'a ku gana faqad ixtamala xaqiiqe e wuxuu xambaartay buhtaanan been abuur wa isman iyo dembi dembigaasoo mubiinan ay bimacnaa bayinan cad buu xambaartay walowlaa fadlu llahi fadliga ilaahay haddaanu ahaan lahayn waayahaye waa raxmadku iyo naxariistiisu haddaynay ahaan lahayn mid waxa weeye joogta ama markaysagaa sugan lahamad taa'ifatu minhum an yudiluuka wamaa yudiluuna ilaa anfusahum lahamad waxay ku hamin lahayd daa'ifatun koox minhum yaga ka midi an yudiluuka inay ku habaabiyaan bay ku hamin lahaayeen wamaa yudiluuna ilaa anfusahum mana habaabinayaan nafahooda mooyaane wax kale habaamin maayaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen lahamad ayaa jawaabu lawlaa ay noqonayso taana ishkaal baa soo baxaayo marka lahamad laga dhigo ishkaalkaasi waxa uu yahay dee hamigoodu xaasil buu ahaa marka lawlaa la yidhaahdo oo lahamad laga jawaabana waxaa laga fahmayaa hamigaas inaan u jirin laakiin uu jiri lahaa haddii fadliga ilaahay aanu joogi lahayn laakiin iminka fadliga ilaahay joogay marka ayadduu soo degayso fadliga ilaah iyo raxmaddiisuba ay joogeen oo sugnaayeen inaan hamigaasi dhicin baa ka dhalan lahayd ishkaalka noocaasaa imaanaya saas aawoodee culamada qaar waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen maya jawaabta anagu lahamad baanu ka qabnaa laakiin waxaa lagaga jawaabayaa hamiga la nafyinayo iyo hamiga jiray waa kala duwan yihin hami ta'siir keensanayo idlaal ka dhalana ayay ku hamin lahaayeen hami idlaal ka dhalanayana kumay hamine yacni waxa weeye idlaalkaasi kama xasilino kama dhalan hami ta'siirkaa keensanayaa ma imanin waa qawl bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen maya jawaab kalean u qadarayna lahamadna waa jumlo kaloo musta'nafa waxaa macnuhu dhacaya walowlaa fadlu ullahi calayka wa raxmatuhu fadliga ilaahay iyo naxariistiisu haddaynay ahaan lahayn mid joogtaa haddaynay ahaan lahayn way tahaye ay la adalluuka way ku habaabin lahaayeen oo way ku lumin lahaayeen markaasaa dabeedna jumlo kale waxaa la yihi lahamad ilaahay baan ku dhaartay lahamad waa haminays waa hamin lahayd daa'ifatun yacni koox oo minhum yaga ka mida an yudiluuka inay ku habaabiyaan bay ku haminayen taasna culamada qaarkood ayaa maray oo wejigaa ku tegay laamkana markaa ka dhigaya inay tahay yacni markaa muwatia lilqasam oo macnuhu markaa u dhacayo wallahi laqad hammat markaa macnuhu u dhacayo ilaahay baan ku dhaartay laqad hammat xaqiiqe uga hamiyeen daa'ifatu minhum an yudiluuka koox iyaga ka mid inay ku habaabiyaan bay ku hamiyeen wamaa yudiluuna ilaa anfusahum mana habaabinayaan oo ma luminayaan nafahooda mooyaane wax kale wamaa yaduruunaka kuma dhibayaan min shayin waxba kuma dhibayaan oo waxay ku yeelayaan ma jirto waanzla allahu calayka alkitaaba walxikmata wacallamaka maa lam takun taclam waanzla allahu allah wuxuu soo dejiyey calayka alkitaaba korkaaga kitaabku kusoo rogay walxikmata xikmadna waa kusoo rogay wacallamaka wuxuu ku baray maa lam takun yacni shay aanad ahayn mid garanaayey shay aanad garanayn buu ku baray ama mid aanad garanayn buu ku baray wakana wa kaana fadlu llahi wuxuu ahaaday fadliga ilaahay calayka korkaaga uu ku galladaystay cadiiman mid weyn buu ahaaday calaa kulli xaal aayaadkana waxaa laynoogu sheegayaa yacni dembigii ciddii markaa samaystay baa la tilmaamaya albaabka toobaddu inay furan tahay waxaa kaloo laynoo sheegayaa ciddii dembi samaystay dembigaasi isaga inuu dhibaayo waxaa kaloo laynoo sheegayaa ciddii dembi intay samaystay cid markaa beri ah ku gantaa inay iyaduna markaa dembi weyn oo kale xambaaratay oo dembigii hore aan ahayn markaa saasaa laynagu tilmaamaya allah wuxuu yihi waman yacmal ku kastoo sameeya suu-an xumaato sameeya aw yadlim ama dulmiya oo ku xadgudba nafsahu naftiisa dulmiya uma yastakfir illaaha intaa dabeedna ilaahay dembi dhaaf weydiista yajid illaaha allah wuxuu ku ogaanayaa gaafuuran inuu yahay mid dembi dhaaf badan inuu yahay buu ku ogaanayaa raxiiman ka bedelo inuu naxariis badan yahuu ku ogaanayaa ama ghafuur wuxuu yahay raxiiman xaaluu yahay ayuu ghafuur yahay oo damiirka mustakimiga ku ehe ku qarsoon ghafuuran laga xaaleeyo wajada yajiduna waxa weeye waxaa looga jeedaa waa tii ahayd yaclamu la macna ahayd marka laba mafcuul bay qaadanaysaa waa allaha iyo ghafuuran waman yaksibu ku kastoo shaqaysta ama galabsada isman dembi kasbada fa inamaa yaksibuhu wax kalaba maahay wuxuu u kasbanaya calaa nafsihi dumada naftiisa unbuu u kasbanaya waxaa loo jeedaa dhibaatada dembigaasi leeyahay dumadiisa iyo naftiisunbay dhibaysaayoo ku sugan tahay cid kale wax gaarsiinaysa wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday caliiman mid cilmi badan buu ahaaday xakiiman mid xikmad badan buu ilaahay ahaaday waman yaksib khatii'atan ku kastoo shaqaysta dembi aw isman ama dembi khatiicada iyo dembigu waa isku dhow yihiin waa laba eray oo markaa mutalaadifaan ah uma yarmi bihi dabeedna ku gana marka maadaama aw laysugu cadfay yacni damiir waxa weye mufradaa loo celiyey ta kale xagga macnahaanna waa isku mid waana la tadkiriyo macnaha xagga xagga wuxuu u noqonaya lafdiga ismigu u noqonaya laba shay oo kastoo aw laysugu cadfanaa yacni waxaa haaliban loo celiyaa damiir mufrad ah ayaa loo celiyaa waayo yacni mar haddii aw laysugu cadfay wuxuu ku dhacayaa markaysa waxaa damiirka u noqonayaa axadahumaa buu ku dhacayaa labadooda midkood baa markaa macnaha looga jeeda ha marka culamada qaar baa yidhi markaysaga axad baa loo celinayaayo axadahumaa buu markaa damiirku u noqonayaa khatiicatan aw isman ayaana markaa axaduhumaa buu agtaa ay noqonayaan labada markaa la sheegayo ee midkood la tilmaamaya waa saas xagga macnahana de waaba isku mid berii'an uma yarmi bihi dabeedna ku gana dembiga berii'an shaksi beri ah oo aan dembiga shaqo ku lahayn ku gana faqad ixtamala xaqiiqe wuxuu xambaartay buhtaanan been abuur buu xambaartay wa isman iyo dembi ayuu xambaartay dembigaasoo mubiinan bimacnaa bayinan cad ayuu xambaartay wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk